بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo sideetanaad ee suuratu الnisaa allah waxau ihi subxaanah فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلهي وحور سبحانه فما لكم maxaa idiin sugnaaday mu'miniintiyey fi lmunaafiqiina ay fii sha'ni lmunaafiqiin munaafiqiinta arrinkooda maxaa idinku sugnaaday fi'atayni xaal aad tihiin laba kooxood ama laba qaybood aada ugu kala qaybsanteen wallaahu allana arkasahum munaafiqiinta wuxuu hoos ugu celiyey bimaa kasabuu bisababi kasbihim dembigay kasbadeen ee kufriga ahaa sababtiisa ayaa ilaahay hoos ugu celiyey oo irkaaska waxaa la yidhaahdaa raddu shay-i maqluuban shayga oo inta la foorariyo madaxiisa mijo loo celiyo hoos loo celiyo marka yacnii dembigay kasbadeen iyo gaalnimadooda sababteedii ayaa hoos loogu celiyey allah waxau ihi aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan man adalla allah ruux ilaahay u halleeyey miyaad doonaysaan inaad hanuunisaan waman yudlil illaah axadka ilaahay halleeyo falan tajida u heli maysid lahu axadka sabiilan waddo aad ku hanuuniso u heli maysid alla waxau ihi wadduu gaaladii waxay jeclaadeen low takfuruuna ay an takfuruu inaad gaalowdaan kamaa kafaruu siday iyaguba u gaaloobeen oo fatakuunuuna dabeed aada ahaataan sawaa'an kuwa siman oo isku mid ah alla waxau ihi falaa tattakhiduu ha ka yeelanina minhum iyaga gaalada awliyaa xigto iyo saaxiibbo aada jeceshihiin oo soo dhowaysataan ha ka dhiganina xataa yuhaajiruu ilaa ay u hijroodaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ilaa ay u hijroodaan oo ay islaamaan alla waxau ihi fain tawallow fain tawallow haddii ay jeestaan oo islaamkiiyo iimaanka ay ka jeestaan fakhuduuhum qabta oo nolol ku qafaasha oo waqtuluuhum laaya xaysu wajadtumuuhum meel kastood ka heshaanna ku laaya allah waxau ihi walaa tattakhiduu ha ka yeelanina minhum iyaga waliyan gargaare idin gargaaro hiil iyo hooba aad ka doontaan oo jeclaataan ha ka dhiganina walaa nasiiran mid idin hiiliyana ha ka yeelanina alla waxau ihi ila aladiina kuwii mooyaane istinuhu waa halkee waa fakhuduuhum waqtuluuhum akhdiga iyo qatliga halkaa laga fahmay ha ka soo reebin walaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiiran gaalada xigta ha ka dhiganina haddaad ka soo reebto waxa la moodi kuwan inay bannaan tahay xigta in laga yeesho oo dee macnuhu markaa wuxuu noqonayaa ila aladiina kuwii mooyaane oo xigto laga dhigan karo muraadka iyo ujeeddada allena sidaa maaha marka ilaa istinaha waxaad ka soo reebtaa fakhuduuhum waqtuluuhum yacnii qabta oo dila ila aladiina kuwii mooyaane oo iyaga aan la qabanayn lana dilayn macnuhu waa sidaas marka sulaymaan uljamal waa ka futuua futuuxaat ulilaahiyaha waxa uu ku leeyahay ila aladiina yasiluuna hada mustathnan min alahdi waalqatli faqad ilaadaa waxaa laga soo reebayaa qabashada iyo dilka fakhuduuhum waqtuluuhum oo waxaa la leeyahay iska daaya halkaasaa laga soo reebayaa waxa uu sheekhu yihi waama almuwaalaatu faxaraamu muطlaqa laa tajuusu bixaal laakiin muwaalaadka gaalo in la xidhiidhiyo oo waxa weeyaan xigto laga yeeshaa iyadu mar walba waa muxaram oo waxba laga soo reebi maayo marka maqsuudka sheekhu waxa weeyaan uun ila aladiina ha ka soo reebin walaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiiran si aan loo moodin gaalada qaar ka mid a walaagoodu inuu bannaan yahay ilain ma bannaana oo waa isku wada mid ah laakiin waxaad ka soo reebtaa fakhuduuhum waqtuluuhum macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa fain tawallow fakhuduuhum waqtuluuhum hadday jeestaan qabta oo dila ila aladiina kuwii mooyaane oo iyaga aan la qabanayn lana dilay kuwaasoo yasiluuna gaadhaya ilaa qowmin qolo gaadhaya oo u gelaya qoladaasoo baynakum idinka iyo wa baynahum iyaga mihaaqun heshiis uu idin dhexeeyo kuwa u taga qolo aada heshiis tihiin mooyaane oo macnaha iyagana qolada heshiis idinka dhexeeyo ciddii u gashee magan u noqotana ha taabanina si aanu heshiiskiinu u jabin aw jaa-uukum aw ila aladiina jaa-uukum ama kuwii idin yimid mooyaane xasirad xaal ay cidhiidhiyoontay suduuruhum laabahoodu ay cidhiidhiyoontay oo ay ka cidhiidhi noqotay an yuqaatiluukum can an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan iyo kuwa idin yimid iyagoo laabtoodu ay cidhiidhi ka noqotay dagaalkiina oon doonayn dilkiina kuwaa mooyaane aw yuqaatiluu qowmahum ama reertolkood inay la dagaalamaan ka diiqadoodo cidhiidhi ka galay kuwaa mooyaane oo iyagana daaya oo hadilina walow shaaa allah alla haddii uu dooni lahaa ma doonine ay tasliitahum calaykum inuu kuwaa idinku diro ay idinla dagaalamaan waxaa la yidhaha shaa'ada shardiga dhacda mafcuulkeeda sida haalibka ah waa la xadfaa siyaaqaana laga fahmaa saabiq ama laaxiq hadalka siduu u socdo ayaa xaggiisa hore ama xaggiisa dambe mid uunbaa laga fahmaa mafcuulkeeda markaa iminka walow shaaa allaahu shaaa mafcuulkeeda waxaa laga fahmayaa laaxiqan hadalkan dambe oo lasallatahum calaykumta waa tasliidka laga fahmaa mafcuulo ah macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa walow shaaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahaa ay tasliitahum calaykum inuu kuwaa idinku diro idinla dagaalamaan alla hadduu dooni lahaa hee lasallatahum calaykum dee waa idinku sallidi lahaa oo waa idinku diri lahaa falaqaataluukum dabeed waa idinla dagaalami lahaayeen laakiin ilaahay taa ma doonin oo idinkuma dirin idinkuna iska daaya alla waxau ihi fain ictazaluukum hadday idinka dheeraadaan oo falam yuqaatiluukum aanay idinla dagaalamin oo wa alqow ay ku soo tuuraan ilaykum xaggiina assalama heshiis ay ku soo tuuraan oo ammaan idin siiyaan ammaan baanu idin siinayna nabadgeliya ay sidaa yidhaahdaan famaa jacala allah ilaahay uma yeelin lakum idinka idiinma yeelin calayhim kuwa korkooda idinkuma yeelin sabiilan waddo aa ku dishaan oo kula dagaalantaan macnaha daliil aad kuwaa ku dishaan ma haysataan allah waxau ihi satajiduuna waxaad heli doontaan aakhariina kuwo kale kuwaa kaloo yuriiduuna doonaya an ya'manuukum inay idinka nabad galaan idinka wa ya'manuu qowmahum reetolkoodna ay ka nabad galaan kuwaasoo kullamaa rudduu mar kastoo loo celiyo ila alfitna xagga fitnada loo celiyo jalaaludiin asuyuuti wuxuu leeyahay ey ducuu ila shirki mar kastoo gaalnimada loogu yeedho urkisuu hoos baa loogu celinayaa fiihaa fitnada oo shirkiga iyo gaalnimada ah waxaa alla uu yidhi fain lam yactasiluukum haddaanay idinka dheeraanin kuwaas munaafiqiinta ah ee qolo walba iska dhisaya haddaanay idinka dheeraan oo dilkiina aanay deyn oo wayulquu aanay ku soo tuurin ilaykum xaggiina assalama nabadgelyo iyo ammaan aanay idin siinin oo wayakufuu aanay idinka haysanin aydiyahum gacmahooda oo labada jumlee wayulquu wayakufuu waa fii xayizi nafyi oo labadaba lambaa ugu jirta meesha oo fain lam yactaziluuday ku cadfan tahay fain lam yactaziluukum marka walam yulquu ilaykum asalama walam yakufuu aydiyahum bay ka dhigantah haddii aanay idinka dheeraan oo aanay ammaan idin siin oo aanay gacmaha idinka laaban hee fakhuduuhum qabta markaasoo nolol ku qafaasha oo waqtuluuhum laaya xaytu taqiftumuuhum meel kastood ka heshaanna ku dila oo kula dagaalama wa ulaa'ikum kuwiinaasaa allahu yidhi jacalnaa waxaanu yeellay lakum idinka aanu idin yeellay calayhim korkooda aanu idinku yeellay sulطaanan xujo mubiinan cad kuwaa daliil cad ayaa dilkooda u haysataan weeyi haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay mawaadiic muhiim oo ay ka mid tahay inqisaamu lmu'miniina ilaa qismayni fii sha'ni طaa'ifatin min almunaafiqiin waxaa alla u caddeeyey in mu'miniintii ay ugu qaybsameen munaafiqiinta qeyb ka mida inay laba ugu qaybsameen sida raajixee xoogga badan ee saxiixaana waxa uu yahay xadiidka nebiguna ku ansaxay xadiidka saxiixeynka min xadiidi zayd bni arqam nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uxud u baxay ayaa madaxii munaafiqiinta ee cabdillaahi bnu ubay bnu saluul rag fara badan buu dib dagaalka ugala noqduu madiine kula laabtay markii uu munaafiqaa weyni rag badan la laabtay ayaa saxaabadii ay isugu khilaafeen ragga cabdillaahi bnu ubay uu la noqday waxa weeyaan laba qaybood bay isugu khilaafeen oo saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen nimanka aynu layno waa munaafiqiine qaarna waxay yidhahdeen aynu iska dayno saasay isugu khilaafeen taasaa alla uu yidhi subxaanahu aayaddani ay ku soo degtay famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wallahu arkasahum bimaa kasabuu maxaa laba kooxood ugu isugu khilaafaysaan munaafiqiinta ilaahay baa dulliga iyo gaalnimada hoos ugu foororiyo ugu celiyey waxaa kaloo aayaadkan ilaahay uu kaga warramay wadduu low takfuruuna iyo aayaadka ka dambeeya waa bayaanu kayfiyati mucaamalati almu'miniina maca alkaafiriina waalmunaafiqiin waxaa laynoo caddeeyey dadka mu'miniinta ahi siday ula dhaqmayaanay ula mucaamaloonayaan munaafiqiinta iyo gaalada kale yaa la dilayaa yaase la daynayaa ilaahay marka hore wuxuu inoo caddeeyey nimanka gaalo la yidhaah inay jecel yihiin in sidooda loo wada gaaloobo la masoobo oo isku mid la noqdo wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a ilaahay markaa waxau yihi kuwa sokeeyaha ka dhiganina ilaa ay soo hijroodaan oy macnaha islaamaan oo daarta islaamkana ay soo haleelaan waayo maka intii ay daaru xarbiga ahayd een la furan ka hor in laga soo hijroodaa waajib bay ahayd laakiin markii la furtay ay daaru islaam noqotay ayaa hijrada maki dee halkaa ku joogsatay laakiin waxaa baaqaya dee hijradii kale sida aayadda darsiga u dambeeya bay inoogu iman doontaa waxaa ilaahay aayaadkan markaa inoogu sheegay gaaladaas kuwa jeesta ee loogu taag waayo islaamka iyo iimaanka cahdi iyo ballan iyo ammaanna aanu inoo xidhnayn dee fakhuduuhum waqtuluuhum xaydu wajadtumuuhum kuwaas halkii laga helaba in la dilayo oo lala dagaalamayo waxaa laga soo reebay markaa dad iyaga aan lala dagaalamayn waxaa ka mid ah dee dadka heshiisku inaga dhexeeyo iyagoo gaalo ah la dili maayo oo loo dhowaan maayo waa la daynayaa dilkoodana waciid iyo goodi adag ayaa ku soo arooray oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi man qatala mucaahidan lam yarax raa'ixata aljanna gaal muslimiinta ballan kula jira iyo cahdi ruuxa ku ballanfuree dila jannada ma uriyo hadda waa gaal laakiin cahdi buu kula jiray ila islaamku ballantii iyo cahdiga wuu ilaaliyaa marka haddii waciidkaasi ku soo arooray gaal ballantii lagaga baxay maxaad u malayn mu'min dee dhegta dhiigga loo darayna way kasii daranta marka waxaa laga soo reebay kuwa heshiisku inagala dhexeeyo iyo cidda u gasha oo kuwaa heshiiska aynu kula jiro xataa cidda u gashee tidhaahda idinkaanu idinla yani xeer iyo xukum nahay iyada oo ballantaa la xeerinaya ayaa cidda xeradooda gashana la daynaya oon la dilayn ilaalinta ballantaa darteed waxaa kaloo la daynayaa aw jaa-uukum xasirat suduuruhum waa sinfi ama qolo kale oo saddexaad qoladaas saddexaad waxa weeye waa qolo u timid mu'miniinta iyagoo aan doonayn inay mu'miniinta la dagaalamaan oy qoomkooda soo raacaan sidoo kalena aan doonayn inay reetulkooda la dagaalamaan oy mu'miniinta raacaan labada qolaba inay daayaan oy ammaan ka helaan bay rabaan qoladaana alla waxa uu yidhi dee haddaanba ilaahay idinku sallidin oo ka nabad gasheen idinkuna iska daaya dilkooda oo famaa jacala allahu lakum calayhim sabiila waxaa la sheegay qolo afraad oo munaafiqiin ah qoladaas waa niman markay mu'miniinta la joogaanna afka u macaanaynaya oo odhanaya iimaan u muujisanaya waa munaafiqiintii waxay rabaan mu'miniinta inay ka nabad galaan oo dhiiggooda iyo maalkooduba nabad galo marka ay waxa weeyaan gaalada la joogaanna waxay u muujisanayaan dee inay iyaga yihiin oo waa xaqiiqadu sida ay tahay kuwaas shardi baa lagu xidho oo waxaa la yidhi hadday yacni dagaalkiina iyo dilkiina dayn waayaan oo ay gaalada idiin soo raacaan oy ammaan idin siin waayaan oy gacmaha idinka laaban waayaan idinkuna qabta oo dila marka waa nimankaas yacni gaalada ah ee ahlunifaaqa ah ee mar alla marka kufriga loogu yeedhana iska walaaqanaya ee ku noqonaya marka kalena muslimiin iska dhigaya iyagoon muslimiin ahayn calaa kullin aayaadkan waxaynu ka qaadanaynaa asnaafta gaalada oo gaalada guud ahaan yacni dadka waxaa laga soo reebay dee dagaalka iyo dilka guud ahaan gaal markii aayaatu sayf ay soo degeen fa ida insalakha alashhuru alxurumu faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum yacni waxa weeyaan aayaadka qitaalka iyo jihaadka laynagu amray ee suuratu tawba wixii ka dambeeyey gaal waxa udhe wuxuu u dhexeeyaa uun ima alislaam wa ima alqitaal cidda laga soo reebay mooyaane inay islaamka qaataan iyo hadday muslimiintu awood iyo cuduud u leeyihiin dee inay la jihaadaan waxaase laga soo reebay kuwa waxa weeyaan ahlulkitaabka ah ama majuusta haddii ay ogolaadaan inay gibirka ama jizyada waxa laydhaa bixiyaan oo xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakiruun hadday yidhaahdaan annaku jizyadaana waanu bixinanaye nadaaye lagu khasbi maayo diinte waa la daynayaa oo ahlulkitaabkuna qur-aanka naskiisaabuu ku soo arooray majuustana nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxaa ku ansaxday inuu jizyada ka qaaday min majuusi hajara meesha hajara la yidhaahdo majuustii deganayd jizyigu ka qaaday oo uu ka ogolaaday sidoo kale dee wixii waxa weeyaan muslimiinta ballan u dhaxayso ama ammaan iyo magangelyo la siiyeyna la taaban maayo oo waa la daynayaa wixiise aan ammaanna ku joogin iyo magan iyo ballan dadkii jizyada laga qaadayena aan ahayn ee ka soo hadhay muslimiintiina awood iyo itaal ay u leeyihiin waa ima alislaam wa ima alqitaal walow shaaa allahu lasallatahum calaykum futuuxaat ulilaahiyaha sheekha iska leh aljamal waxau ihi jumladaas lasallatahum calaykum waa jumlatun musta'nafa waa jumla mubtada'a jaariya majra tacliil liistinaai aa'ifati alakhiira min xukmi alahdi waalqatli wuxuu ihi jumladaas waa jumlo la bilaabanayo waxaanay jumladaasi maraysaa marinkii tacliilka iyo sababeynta oo waxaa lagu sababeynayaa waxa qoladan ugu dambaysa looga soo reebay xukumka qabashada iyo dilka oo waxaa lagu sababeeyey oo alla uu yidhi walow shaaa allaahu lasallatahum calaykum hadduu alla dooni lahaa waa idinku diri lahaa markaa marba haddaan ilaahay idinku sallidin oy idin daayeen idinkuna daaya weeye oo ammaan siiya warka markaa waa fii mowdici tacliil waa cilayn iyo sababeyn oo kale ayay maxalkeedii taallaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi famaa lakum maxaa idinku sugnaaday mu'miniintiiyay fi lmunaafiqiina ay fii sha'ni lmunaafiqiin munaafiqiinta nimanka la yidhaahdo arrinkooda maxaa idinku sugnaaday fi'atayni xaal aad tihiin laba kooxood oo laba qaybood aada isugu khilaafteen qolo tidhi weynu dili iyo qolo tidhi weynu dayn waa munaafiqiintii cabdilaahi bnu ubay ibnu saluul uu watay ee ghaswada uxud uu kala soo noqday madiina dib uu ugula laabtay alla waxau ihi wallaahu alla arkasahum munaafiqiintaa wuxuu hoos ugu celiyey bimaa kasabuu bisababi kasbihim gaalnimaday kasbadeen sababteedii ayuu hoos alla ugu celiyey oo ku duleeyey alla waxau ihi aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanoonisaan man adalla allaah axadka alla uu lumiyey miyaad doonaysaan inaad hanoonisaan waman yudlil illaahu ruuxa allaah uu lumiyo falan tajida u heli maysid lahu isaga sabiilan wadda aad ku hanooniso wadduu waxay jeclaadeen gaaladii low takfuruuna lowdu waa mastariya an takfuruu inaad u gaalowdaan kamaa kafaruu siday u gaaloobeen oo kale oo fatakuunuuna dabeed aada ahaataan sawaa'an ay mustawiina kuwa siman oo kufriga iyo gaalnimada ka siman allah waxa uu ihi falaa tattakhiduu haddaba haka yeelanina minhum iyaga awliyaa xigto iyo saaxiibo aad jeceshiina ka dhiganina xataa yuhaajiruu ilaa ay u hijroodaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ilaa ay u soo haajiraan oo macnaha ay islaamaan fain tawallow haddii ay jeestaan oo islaamnimo iyo iimaan loogu taag waayo fakhuduuhum markaa qabta oo waqtuluuhum dila xaysu wajadtumuuhum meel alla meeshaa ka heshaan ku qabta oo ku laaya oo walaa tattakhiduu ha ka yeelanina minhum iyaga weliyan gargaare aad soo dhowaysataan ha ka dhiganina iyo walaa nasiiran mid idin heeliya toona ila aladiina kuwii mooyaane istinaha waxaad ka soo reebaysaa fakhuduuhum waqtuluuhum waa mustathnan min alahdi walqatli oo qabta oo dila ila aladiina kuwii mooyaane oo aan la qabanayn lana dilayn kuwaasoo yasiluuna gaadhaya ilaa qowmin dad kuwaasoo baynakum idinka iyo wa baynahum iyaga mihaaqun heshiisuu idin dhexeeyo aw jaa-uukum aw ila aladiina jaa-uukum ama kuwii idin yimid mooyaane oo iyagana la daynayo oon la dilayn kuwaa idin yimid oo xasirad suduuruhum xaaleeyo xasirad xaal ay cidhiidhiyoontay marka culimmada qaarkood ficilka maadixaal hadduu dhaco qad bay usoo qadaaraano qad xasirad xaal ay cidhiidhiyoontay culimmada qaarna waxay leeyihin alaslu cadamu taqdiir oo sideedaa lagu xaalaynaya biduuni qad aw jaa-uukum aw ila aladiina jaa-uukum ama kuwii idin yimid mooyaane oo iyagana waa la daynayaa oo la dili maayo xasirad xaal ay cidhiidhiyoontay kuwaa idin yimid suduuruhum laabahoodu ay cidhiidhiyoomeen oo an yuqaatiluukum can an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan ay ka cidhiidhiyoomeen oo aanay doonayn dagaalkiina aw yuqaatiluu qowmahum wa yuqaatiluu qowmahum qoomkooda inay la dagaalamaanna ay ka cidhiidhiyoomeen oo awdani waa bimacna alwaaw waayo macnuhu ma aha laabtoodu waxay ka cidhiidhiyoontay labadan midkood mid ahaan looma jeedo labadaba way ka diiqadoodeen dagaalkooda marka awdaa bimacna alwaaw ah marka waa qolo laabtoodu ay ka cidhiidhiyoontay inay idinka idinla dagaalamaan iyo tolkooda inay la dagaalamaan labadaba xasirad xaal ay ka cidhiidhiyoontay suduuruhum laabahoodu an yuqaatiluukum can an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan aw yuqaatiluu qowmahum wa yuqaatiluu qowmahum iyo inay qoomkooda la dagaalamaan ay ka cidhiidhiyoomeen walow shaaa allahu ilaahay haddii uu dooni lahaa ay tasliitahum calaykum kuwaa inuu idinku diro oo idinla dagaalamaan alla hadduu dooni lahaa hee lasallatahum calaykum waa idinku diri lahaayo fala qaataluukum dabeed waa idinla dagaalami lahaayeen fain ictazaluukum hadday idinka dheeraadaan oo falam yuqaatiluukum aanay idinla diririn oonay idinla dagaalamin oo wa alqow ay ku soo tuuraan ilaykum xaggiinna assalama nabadgelyo iyo heshiis famaa jacala allaahu alla ma yeelin lakum idinka idinma yeelin oo calayhim korkooda idinkuma yeelin sabiilan wax jid ah waddo aad ku dishaan alla idinma yeelin oo idinma bannaano weeyi waxaa laga fahmayaa lasallatahum calaykum ana tasliita min allah wahuwa bisababi dunuub yacni in wax lagugu sallido ilaahay baa dadka wax ku diroo ku sallida sallididdu waa xagga alleh waxaanay ku dhacdaa dunuubta oo xadiidkii kalena waa garanaysaan idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar waraditum bizarc wa taraktum aljihaada fii sabiili اllah sallata allahu calaykum dullan laa yanzicu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum yacni muxaramaadka iyo munkaraadka markaad ku dhacdaan ilaahay wuxuu idinku diraa oo idinku sallidaa dulli aanu idinka qaadayn ilaa diintiina aa u noqotaan ashaahid waa maxay waa sallata allaahu marka maanta mu'miniinta maxaa gaalo loogu diray oy u dilayaan oy u gumaadayaan oy u dulmiyayaan waa bisababi dunuub dunuubta iyo diintooda ay ka durkeen darteed weeyi alla waxau ihi satajiduuna waxaa heli doontaan aakhariina kuwo kale kuwaasoo yuriiduuna doonaya an ya'manuukum inay idinka nabadgalaan idinka oo waya'manuu qowmahum qowmkoodana ay ka nabadgalaan yacni waxaad heli doontaa kuwo kale oo doonaya inay idinka idinka nabadgalaan qoomkoodiina ay ka nabadgalaan kullamaa rudduu mar kastoo loo celiyo ila alfitnati xagga fitnada waa gaalnimada iyo shirkiga eh waa ka jalaaleynku le ay ducuu ila shirki waa mar kastoo gaalnimo xaggeed loogu baaqo urkisu hoos baa loogu celinayaa fiihaa fitnada oo shirkiga iyo kufriga ah alla waxau ihi fain lam yactaziluukum haddii aanay idinka dheeraan oo dagaalkiina ay dayn waayaan oo wayulquu aanay ku soo tuurin ilaykum xaggiina assalama nabadgelyo iyo ammaan oo wayakufuu aanay haysan aydiyahum gacmahoodana dagaalkiina aanay ka daysan oonay ka qabsan oo aanay dagaalkiina dayn hee fakhuduuhum idinkuna iyaga qabta oo waqtuluuhum dila xayu haqiftumuuhum meel kastood ka heshaan wa ulaa'ikum kuwii naasi jacalnaa waxaanu yeelay lakum idinkaanu idin yeelay calayhim korkoodana aanu idinku yeelay sulطaanan xujo iyo daliil mubiinan cad allah waxau ihi wma kana lmumini an yaqtula mumina ilaa khaطأa wman qatla mumina khaطأa fataxriiru raqabat muminaة wadiyat musalama ilaahay waxa uu yidhi wamaa kaana uma ahaa nin oo munaasab uma aha limuminin ruux mumin ah an yaqtula inuu dilo muminan mumin kale mumin mumin kale inuu dilaa munaasab uma aha wax laayiqoo suurtagalana ma aha waa mustaxiil maa saxa walastaqaam mumin dhab ah oo xaqiiqi ah inuu aayarun u badheedho dilka walaalkii ilaa khaطa'an ay ilaa qatlan dil mooyaane dilkaasoo khaطa'an kama ah oo aanu u badheedhinoo uu ku kama'ay markaa khaطa'an waxaynu wasfi uga dhignay master muqadaraynu soo qadaray ilaa qatlan khaطa'an ama khaطa'an waxaad ku awishaa bimacnaa ismi faacil oo xaale oo ilaa khaطa'an ay ilaa mukhطi'an xaala kownihi mukhطi'an xaal uu yahay mid ka ma'san oonu kasin mooyaane si kale inuu ku dilaa suuragal ma aha alla waxau ihi waman qatala ruuxa haddaba dila mu'minan mu'min khaطa'an ay qatlan khaطa'an dil ka ma ah ama khaطa'an ay mukhطi'an xaal uu yahay mid ka ma'san oo aan u kasin fataxriiru raqaba fa calayhi qaatilkaa kama a ku dilay walaalkii korkiisa waxaa ahaaday taxriiru raqaba qoor xoraynteed qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah iyo wadiyatun mag magtaasoo musallamatun loo dhiibayo ilaa ahlih ka la dilay ehelkiisii oo dhaxalkiisa kuwii lahaayah ilaa an yasadaquu inay sadaqadaystaan mooyaane kuwii dhiigga lahaa oo macnaha ay iska cafiyaan magtii fain kaana haddaba haddii uu ahaaday huwa qatiilka la dilay min qowmin qole haddii uu ka tirsan yahay qoladaasoo caduwin col idiin allakum idinka gaalo dagaal idinkula jirta hadduu ka dhashay mu'minkan la dilay wal xaalna uu gaaladaa ka mid yahay huwa isagu mu'minun mu'minuu yahay oo qoomkiisu waa gaalo isaguse waa mu'min fataxriiru raqaba fa calayhi ay cala alqaatili kii wax dilay korkiisa waxaa ahaatay taxriiru raqaba qoor xoraynteed qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah mag laguma leh ilan gaal la siin maayo mage wa in kaana hadduu yahay qatiilka la dilay min qowmin qole hadduu ka tirsan yahay qoladaasoo baynakum idinka iyo wa baynahum iyaga miithaaqun heshiis idiin dhexeeyo haddii kala dilay uu ka tirsan yahay qolo aada heshiis tihiin kuwii hore waxay ahaayeen gaalo muxaaribiina oo dagaal mooye heshiis anu idiin xidhnayn laakiinse kan la dilay hadduu ka tirsanaa uu ka soo jeeday qoom heshiis aad kula jirtaan gaalaba ha noqdaane isaguna uu gaal yahay kan la dilay sida raajixa ibnu cabbaas iyo kayrkiiba ay rajaxeen waayo labada hore waxa lagu qayday waxa weeyaan wahuwa mu'minun laakiin kan lama sheegin inuu mu'min yahay isaga iyo qoomkiisuba waa gaalo laakiin waa gaalada noocii mucaahidiinta ahaa ee ballanka iyo ammaanka lagula jiray weeyi fa calayhi kaas qaatilka ah korkiisa waxaa ahaatay diyatun mag magtaasoo musallamatun loo dhiibayo ilaa ahlih ehelkiisii gaalada ahaa waa kuwii yacni mucaahidiinta ahaayeen xarbiyiinta ahayd ayaa magta la siinayaa iyo wa taxriiru raqabatin qoor xoraynteed baa korkiisa ahaatay qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah macnaha haddii la dilo gaal mucaahid oo ballan ku jiroo ammaan la siiyey wuu kana tirsan yahay gaalkaasi qoom iyaguna ammaan la siiyo oo heshiis lala yahay dilkaa la dilay horta dee dilkiisu xaaraan buu ahaa laakiin haddiiba uu dhacay waxaa ka waajibaysaa magtii iyo kafaaradii labadiiba oo magtana waxaa la siinayaa qoomkiisa cahdiga lagula jiro kafaaradana qofkii dilka geystay waa kafaaro gudanaya alla waxa u ihi faman lam yajid haddaba ruuxa aan helin qoortii maalkuu ku xorayn lahaa baanu helin amase qoorta lafteeda caynteedii baanu helin fa siyaamu shahrayn ay fa calayhi korkiisa waxaa ahaatay siyaamu shahrayni laba bilood soonkood labadaa bilood oo mutataabicayni israac raacsan oo maalina aanay udhaxayn tawbatan min allah ay liajli tawba waxa uu sidaa u yeelayaa towbadkeen darteed towbadaasoo min allah alle xaggiisa ka ahaatay ama sharaca allaahu daalika ilaahay arrinkaa wuxuu u jideeyey towbatan liajli towba towba darteed min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay waa si loo towbad keena darteed ayaa arrinkaa alla u jideeyey wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday yahayna caliimaa kii cilmi badan xakiiman een khaldamin ee shay walba meeshiisa dhiga waman yaqtul ruuxa dila mu'minan ruux mu'mina dila mutacamidan xaal uu badrheerhayo dilkiisa oo si u kas ah uu u dilayo fa jazaa'uh kaa abaalmarintiisa iyo jasihiisa iyo ciqaabkiisu waxa weeyi jahannamu jahannamo weeyi khaalidan xaal uu ku waarayo fiihaa jahannama waqadiba allah ilaahayna waa u cadhooday calayhi korkiisa oo walacana waana nacdalay alla oo naxariistiisa waa ka durkiyey waa cadda waxaan uu diyaargareeyey rabbi lahu isaga cadaaban cadaab buu u diyaargareeyey cadaabkaasoo cadiiman weyn aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay axkaamtii qatliga laba ayaa halkan lagu sheegay midna sunnada ayaa tilmaantoo ku dartay halkan waxaa inoogu jira qatlulkhata iyo qatlulcamdi dilka kama'a ah iyo dilka badrheerhka ah waxaa jira mid saddexaad oo la yidhaha shibhulcamdi kan badrheerhkaa u eg alqatlu lkhata dilka kama'a ah waxa weeye ruuxii qofkan dilkiisa ma doonin umanu qastin umanu badrheerin waxbuu ugaadhsanayay xabadii uu riday ugaadha uu ku waday ayaaba mu'min ku dhacday dee waa kama isaga umuu jeedin waa qatlulkhata qatligaa khata'a ah waxaa ka waajibaya horta qisaas ma leh waayo dee umu badrheerin dembina ma leh waayo uma qastin laakiin waxaa ka waajibaya kafaaro iyo diyo diyaa ka waajibaysa oo dee waxa weeyaan boqol halaad ama boqol neef oo geela oo la siinayo ehelkii qatiilka diyadaasi way ka waajibaysaa waxay diyadu ku waajibaysaa cala alcaaqila casabada iyo tolkii oo isaga gaar kuma aha tolkii baa la bixinaya diyadaas cidda xaqa u lihina waxa weeyi waxaa la yidhaha horta xoolaha magto waa mithla almiiraah innaku halkaa khalad badan baa ka jira waa dhaxalka oo kale qofkii qofkan dhintay dhaxalkiisa lahaa ayuunbaa maalkan magtiisana leh cid kale xaquma leh innaka se waxaa laga yaabaa odayaashu marka lasoo ururiyo dee boqolkiiba afartan ama soddon unbaa lagu dhufanaya inta kalea la odhanaya reerkii u geeya kama dhaxayso tolka waa dhaxal waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam imra'atu ashyam addibaabi markii zawjkeedii la dilay xadiidka waxaa ku ansaxday xadiidka saxiixu sunan ibnu maaja ku jira warata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam imra'ata ashyam addibaabi min diyati zawjiha haweenaydii ashyam uu ka dhintay laga dilay waxa uu ka dhaxal siiyey magtii ninkeeda qeybtay ku lahayd buu ka siiyey marka culimadu halkaa waxay ka qaataan yacni qofka dhintay xoolaha uu ka tago xukumkii u lahaa ayaa magtiisuna ay leedahay waa dhaxalkiisii uun marka cid alla ciddii dhaxalkiisa usoo joogsanaysay ayaa magtiisa leh marka odayaasha iyo dadkan magta ku howlan dee haddii tacabka iyo socodka iyo noolka iyo wixii ay kharash galeen haddii waxoogaa yar laga siiyo mushqaayada dee dhib ma leh laakiin in xoolihii intaa boqol kiiba intaa la yidhaahdo wax loo gooyo dee ma banaana waa xoolo agoomeed ama xoolaha dadka warasadu ay leeyihiin inay u dhowaadaan ma banaana marka qatlu lkhaطa waxaa ka laazimaya labadaas magtaas la siinayo warasadii qatiilka la dilay iyo kafaaradaas oo ah waxa weeyaan inuu qoor xoreeyo hadduu xoolaheedii waayo ama qoortii u waayana laba bilood oo xidhiidha innaka magta waa la bixiyaa khaladaad kubaha ku jiraan laakiin kafaarada way yartahay cid xasuusan waayo ruuxii magtii ha la bixiyo laakiin waa inuu kafaaro guto caleyhi kafaara kaasi markaa waa qatlu lkhata waxaa kaloo laynoo tilmaamay qatiilkani waa qaybsamayaa waxa uu noqon karaa mu'min mu'min dilo qoomkiisuna ay mumin yihiinoo waa taa aynu tilmaanay waxaa kaloo uu noqon karaa ruuxa la dilay mu'min laakiin wuxuu ka tirsanaan karaa gaalo xarbi iyo dagaal inagula jirto o heshiis aanu inoo xidhnayn haddii xaalku sidaa yahay waa fa in kaana min qowmin caduwin lakum wahuwa mu'min eh fa taxriiru raqabatin mu'mina diya ma jirto waayo dee wayna ka nidhi waxa weeyaan magtu waa dhaxal waa miiraas laa yariu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslim muslimna gaal ma dhaxlo gaalna muslim ma dhaxlo marka mar haddii waxa weeyaan ruuxan la dilay uu mu'min yahay qoomkiisiina ay yihiin gaalo waxa weeyaan kufaar ah oo xarbiyiinna ah la siin maayo wax maga mag laguma laha qaatilkaas laakiin kafaarun baa saaran suurada kale waxa weeyi wain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaq ka la dilay waxa uu ka mid yahay qolo aynu cahdi iyo ballan kula jiro isaguna waa mucaahid labaduba waa gaalo laakiin kan la dilay iyo qolada laga dilayba waa mucaahidiin ballanay inoo xidhan tahay magtii iyo kafaaradiiba waa ka waajibaysaa kafaaradii way ka waajibaysaa magtiina way ka waajibaysaa magtayaa la siinayaa dee ehelkiisa gaalada ah ila iyagu waa isku diino waa isdhaxlayaan waa mucaahidiin marka ahlu dimihii dee iyagaa dhexdooda isdhexlaya oo kala qaadanaya ila iyagaa isku diine marka waa la siinayaa laakiin gaalkaa dimigaa ama mucaahidka ah magtiisu waa imisa saddex qowl baa la ysugu khilaafay nisfu diyati lmuslim hulusu diyati lmuslim nisfu diyati lmuslim inay tahay ruuxa muslimka ah magtiisa kala barhkii inay tahay mid la mid ah inay tahay saddex meeloodow meel sida madhabka shaaficiyadu uu qabo laakiin sida raajixee xoogga badan waxa weeyi diyat lkaafir calaa nisfi diyati lmuslim gaalka magtiisu waa kala barhka magta muslimka oo halkii boqol ay ka ahayd magta muslimku gaalkii waa conton ehelkiisii baana la siinayaa waxaa soo hadhay waxa weeyaan qatlu lcamd dilkii waxa weeyaan barheerhka ahaa fiihi lqisaasu awidiya waxaa ka waajibaysa qisaas ama mag qisaasi hadday ka waajibto oo la dilo dee arrinkii waa dhammaaday haddiise qisaastii laga cafiyo mag baa meeshai imanaysa laakiin magta qaatilka barheerhka u dilay waa waa mag muqallado oo la cusleeyey waa boqol neefoo geel ah laakiin afartan halaad waa afartan rimay ah oo riman oo awlaadiiyo ubadkii uurkooda uu ku jiroo dhalaya afartan waa inay rimanaadaan oo rimay ay noqdaan lixdanka kalena waa wada qaalmo hal qaalin ama awr aanu ku jirin waa lixdan qaalmood oo wada dhadig ah oo afar jir iyo shan jir ah afar jirkii ama shan jirkii galay marka waa mag la cusleeyey lixdan waxa weeyaan waa qaalmo wada dhadig ah oon lab ku jirin afartanna waa kuwa rimay ah oo uurkooda ilmihii uu ku jiroo dhalaya boqolkaas oo mucajal oo deg deg ah oo weliba isaga xoolihiisa waajib ku ah oon tolka lagu lahayn ayaa waajibaya isagu meeshuu doonaha u doonto marka waa qatliga camdiga ah ee barheerhka ah waxa weeyaan shibhu lcamdiga iyo iyo waxa weeyaan qatlu lkhaطa maxaa la kala yidhaah qatliga khaطa waynu sheegno dee umuu qastaynbo isagoo xugaarsanaya xabadii kaga dhacday ama warankii kaga dhacay camdigana waynu sheegno wuu u badheedhay wuu u kasay isaga inuu dilo waa niyooday laakiin shibhu lcamdiga badheer u ekaha ka aan badheerhka ahayn laakiin u eg waxa weeye waxa uu ruuxii ku dilay aalad aan sida badan waxba dilin macnaha qofkan inuu wax ku dhufto waa u qasta horta kama ma aha laakiin waxaanuu ku dhuftay wax sida badan wax dila ma aha dilkiisana ma doonayn tusaale ahaan dee ul buu soo qaato xanuuji buu isidho ul buu ku garaacay dee sida haalibkaa ul waxba ma disho soo maaha laakiin way ka raacdo dee ajashiisii baabay ahayd kaasaa waxaa la idhaha waa shibhu lcamdi oo camdigana wuxuu uga egyahay dee wuu u kasay inuu waxaan ku dhufto xagga khaana wuxuu uga egyahay dilkiisa muu doonayn oo shayganuu ku dhuftay shay wax dila ma ahayn ilan ka badheerhka ah wuxuu soo qaadanayaa wax wax dila marka horeba qori ama waran ama wax lamid ah shibhulcamdi baa la idhaha shibhulcamdigaasi wuxuu qatlulkhaطa kala mid yahay laba arrimood kow horta inaan qisaas lagu lahayn ilan dilis muu lahayn qisaas laguma leh waa shibhulcamdiga oo laa qisaasa calayh taa wuxuu kala mid yahay qatlulkhaطa waxa kaluu qatlulkhaطa ama kamaa kala mid yahay waxa weeyaan magtiisu waxay saaran tahay caaqilada ama tolka ee isaga gaar ahaan uma saarna sidii badrheerhka camdigana wuxuu kala mid yahay magtiisu waa muqallada waa tii la adkeeye badrheerhka oo kale markaa xagga magtu culayska ay culus tahay badrheerhkii buu kala mid yahay xagga qisaas la-aanta iyo tolka la qaybsanayana kama iibuu la mid yahay markaa sidaasuu labada dhinacba shabah ugu leeyahay waxaana loogu waajibiyey arrintan waayo waa cadamu taxarus dee inuu iska ilaaliyay ahayd oo inuu ka dhowrsado ayay ahayd dilka badrheerhka ah kafaaro ma lagu leeyahy imaamu shaafici waxa uu yidhi idaa wajabat alkafaaratu fi lkhata falan tajiba fi lcamdi awlaa kafaaro hadday dilkii kama ahaaba ka waajibtay badrheerhka inay ka waajibtaa kasii mudan oo ka awleysan imaamu shaafici saasuu ku tegey laakiin imaamu axmed ibnu xambal iyo asxaabtiisu waxay ku tegeen kafaaro inaan lagu lahayn dilka badrheerhka ah waayo arrinkiisu wax laga kafaaro guto waa ka culus yahay bay yidhaahdeen mar hadduu badrheer yahay waxaa markaa culimmadu isweydiiyaan dilka badrheerhka ah qaatilku tawbe ma leeyihi jumhuurulculamaa waxay qabaan lahu tawba tawbad waa leeyahay waayo mar haddaanu xalaashan dilkiisa oo ruux mu'min oo qaldamay uunu ahaa ilan ku gaaloobi maaye towbadii waa u furantahay bay yidhaahdeen waxaanay u daliishadeen ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan suurat lfurqaan aayaadkii u dambeeyey markii kabaa'irta laga soo warramay zinada iyo qatliga iyo dilka iyo dunuubta waaweyn waxaa laga soo reebay ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan ruuxa toobad keenee rumeeya ee camal saalixa sameeye mooyaane tawbadaa laga soo reebay dee qatligiibaa ka mid ah markaa lahu tawba abu hurayra iyo bacdu salafna waxay yidhaahdeen waciidkan adag ee fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waxaa looga jeedaa haadaa jazaauhu in jaazaa waa abaalkuu mudan lahaa haddii la mariyo halkaasuu mudan lahaa culimmadu waxay yidhahdeen khaalidan fiiha maxaa loo yidhi hadduu tawbo leeyaho unu ku waaray naarta waxaa la yidhi khuluudku labuu u qaybsamaa oo khuluud kulli ah iyo khuluud juzi ah khuluud dhammaystiran waa ka gaalada iyo khuluud juziyaho waa khuluudun duuna khuluud waa waarid waarid ka sokayso oo looga jeedo almuktu tawiil wakti dheer inuu ku jirayo naarta marka waxaa looga jeedaa khaalidan fii haadan waa khuluudun duuna khuluudo waa khuluudu ahli lkabaa'ir oo inay wakti dheer ku jirayaan laakiin ku waari maayo waayo dee ruuxani ma gaaloobin oo dilkan haddaanu xalaashan kuma gaaloobayo laakiin waa dembi weyn oo culus ibnu cabaas waxaa laga soo wariyey inuu yidhi laa tawbata lah towbadba male waxaase lagu xambaaray zajri iyo adkaynun inay ka ahayd culimada qaarna waxay ku xambaareen inuu u jeeday xaqa qatiilka ka la dilay oo ruuxa la dilay saddex xaqba ayaa ku tacalluqa xaqullah wa xaqu lqatiil wa xaqu awliyaai dam kuwii dhiigga lahaa xaq bay ku leeyihi ilaahay xaq buu ku leeyahi oo amarkiisii buu jabiyey kii la dilayna xaq buu leeyahi xaqa alla uu leeyahay wuxuu ku dhacayaa bitawba toobadkeenka xaqa kuwii dhiigga lahaana wuxuu ku dhacayaa bidiyati aw ilqisaas magta ama qisaasta waxaa soo hadhay xaqu lqatiil kii la dilay xaqii u lahaayo dee isagu waa hoyday xaqiisii yaa xambaari karaa qiyaamaha marka lasoo saaro qoorta intuu iska laalaadiyo qaatilkii ayuu odhanayaa yaa rabbi sal haadaa fiima qatalanii kan weydii wuxuu igu dilay marka waxay culimmadu yidhaahdeen ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqaa qatiilka ana marka aakhiro la tago isaga ayaa ugu bedelaya kaa la dilay dulmigii loo geystay wax raalligeliyu ilaahay siinaya ama qofkan gacanta geystay xasanaadkiisii ayuu siinayaa oo uu ku qaanbaxayaa kii wax dilay calaa kullin khaalidan fiihaa hadduu dilka xalaashaday waa la ysku waafaqsanya inuu ku waarayo inuu ka soo baxayn la waa gaalnimo eh haddiise aanu xalaashan waxaa looga jeedaa un khaalidan fiiha almuktu awiil abu jacfar aabari isna waxa uu yidhi waxaa looga jeedaa uun fajazaauhu in jaazaahu jahannam waa haddii la abaaliyo abaalkiisu kaasuu noqon lahaa ibnu katiirna waxau yihi calayhi raxmat ullah waladii calayhi ljumhuuru min salafi اluma wakhalafiha ana alqaatila lahu tawba waxa ay jumhuur lculamaa salafan wakhalafan isku raaceen inuu qaatilku tawbo leeyahay oo towbadu aanay ka xidhnayn calaa kullin yacni qatliga muuminka ee badrheerhku waa arrin culus waxaana ka waajibaya xukum culus laakiin inuu ku waarayo ku gaaloobayo maaha macnuhu waxaana la yidhaha nusuustan waa nusuusulwaciido waa goodiyo inuu fulo oo naarta u galana waa suurowdaa inuu ilaahay iskaba saamaxuu cafiyana dee waa suurowdaa marka aayaadkaasi aynu sheegnay awalan waxaa ku sugan waa xukmu qatli اlkhaطأ wاlqatli اlcamd waxaa la haleeshiinaya shibh اlcamdi waxaa kaloo ku sugan bayaanu ana almu'mina alxaqa laa yaqacu minhu اlqatlu ila calى sabiili اlkhaطأ mu'minka xaqee dhabta ah inaanu dilka mu'minka kale ka dhicin ilaa isagoo kama ah mooyaane aanu u badrheerin waxaa kaloo ku jira bayaanu jazaءi qatli اlkhaطأ wahuwa alkafaaraةu wadiya waxaa la caddeeyey cuquubada dilka kama ah oo kafaaradii iyo magtii ah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ida kaana alqatiilu mumina min qowmin kaafiriina xarbiyiin facala alqaatili lkafaara ladiya haddii ka la dilay uu ahaa mumin laakiin kasoo jeeda gaalo qaatilkii kafaarun baa laga rabaa magse lagama rabo waxaa kaloo ku sugan alqatlu lcamdu yajibu minhu lqisaasu aw iddiya wahuwa taxta almashiica yacni qatliga badrheerhka ah waxaa ka waajibay qisaas ama mag waxaanu ku jiraa taxta almashiica oo ama ilaahay waciidka adag waa ku fulinayaa ama waa ka cafinayaa waxaa kaloo ku sugan man cadima araqaba aw ilmaal saama shahrayn ruuxa qoortii waaya ama maalkii dee laba bilood oo xidhiidha ayuu beddelkeeda soomayaa allah waxau ihi wamaa kaana limuminin mumin umay ahaanin an yaqtula inuu dilo muminan mumin kala ilaa khaطa'an ay ilaa qatlan khaطa'a dil ka ma'a mooyaane si kale inuu u dilaa uma suurowdo mumin mumin kale waman qatala ruuxa dila muminan mumin dila khaطa'an ay qatlan khaطa'an dil ka ma'a dila fataxriiru raqabatin ay fa calayhi korkiisa waxaa ahaatay taxriiru raqabatin qoor xoraynteed qoortaasoo mu'minatin mu'minada iyo wadiyatun mag magtaasoo musallamatun loo dhiibayo ilaa ahlihi ehelkiisa ilaa an yasadaquu inay sadaqadaystaan oo iska saamaxaan mooyaane fain kaana hadduu ahaaday huwa qatiilka la dilay min qowmin qole hadduu ka mid yahay qoladaasoo cadowin cadow idiin alla kum idinka walxaal huwa isagu muminun muminuu yahay fataxriiru raqaba ay facala alqaatili kii dilay korkiisa waxa ahaatay taxriiru raqabatin qoor xoraynteed qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah qoor mu'minadaa korkiisa saaran waxa weeyaan dee magna bixin maayo ilan gaal la siin maayo isagoo mu'minahe wain kaana min qowmin wain kaana hadduu ahaaday qatiilka la dilay min qowmin qole hadduu ka mid yahay qoladaasoo baynakum idinka iyo baynahum iyaga miithaaqun heshiis uu idin dhexeeyo isaguna uu yahay gaal mucaahidoo ballan inagula jira oo heshiisi noo dhexeeyo fadiyatun musallama oo kanba waa gaale maxaa magta loo bixinayaa waxa qaadanaya dee gaaladiisii isaga la midka haydoo iyagu waa isdhexlayaan laakiin kuwaa hore waa kala duwanaayeen oo qatiilka ayaa mu'min ahaa qoomkiisuna gaalay ahaayeen oo qatiilka iyo ehelkiisa ayaa kala duwanaa kanse waa isku midoo iyagu waa isdhexlayaa fadiyatun musallamatun ay fa calayhi qaatilka korkiisii waxaa ahaaday diyatun mag magtaasoo musallamatun loo dhiibayo ilaa ahlih kan la dilay ehelkiisii iyo wa taxriiru raqaba qoor xoraynteed qoortaasoo mu'minatin mu'minada faman lam yajid ruuxa aan helin markaa qoortii ama maalkii fa siyaamu shaarayni fa calayhi korkiisa waxaa ahaatay siyaamu shaarayn laba bilood soonkood labadaa bilood oo mutataabicayni israacraacsan oo dhexdooda aanu afurayn tawbatan min allah ay liajli tawba muxuu sidaa u yeelayaa towbad darteed oo min allah alle xaggiisa ka ahaatay wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday mar walbana yahay caliiman kii cilmi badan xakiiman ee xukm iyo xikmad ba iska leh waman yaqtul ruuxa dila mu'minan mu'min mutacamidan xaal uu yahay mid u berheedhayo u kasaya fajazaauhu kaa abaalmarintiisu jahannamu jahannamo weeyaan khaalidan xaal uu ku waarayo fiihaa jahannamo dhexdeeda waqadiba allah ilaahayna waa u cadhooday calayhi korkiisa oo walacanahu naxariistiisana waa ka durkiyey oo wa acadda waxa uu u diyaariyey alle lahu isaga cadaaban cadaab buu u diyaargareeyey cadaabkaasoo cadiiman weyn allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyay idaa darabtum markaad socotaysaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa markaa u safartaan ee jihaad u baxdaan fatabayanuu iska hubsada oo walaa taquuluu ha ku odhanina liman ruuxa alqaa idinku soo tuura ilaykum idinka assalaama salaanta idinku soo tuura ee assalaamu calaykum idin yidhaahda ha ku odhanina lasta maad ahaanin mu'minan mu'min sidaa ha ku odhanina tabtaguuna xaal aad doonaysaan carada alxayaati addunyaa noloshatan adduunyada dheefteeda liidata idinkoo doonaya sidaa ha ku odhanina fa cinda allah ilaahay agtiisa ayay ahaatay maqaanimu haniimooyin kahiiratun fara badan kadalik sidaas oo kale sida ninkaasi ahaa oo kale ayaa kuntum ahaan jirteen min qablu hore idinkuba sidiisa ayaad ahaan jirteen oo famana allah ilaahay waxa uu idinku galladaystay calaykum korkiinna iimaankaa qawiga e aada muujisanaysaan ee fatabayanuu iska hubsada ina allaha alle kaana waxa uu aada yahayna bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirankii xogaalu ah ee uu cilmi badan laa yastawii ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiya ee jihaadka ka fadhiistay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah kuwa mu'miniinta ee jihaadka ka fadhiistay oo hayru uli darari dhibaatada kuwa u saaxiibkaa aan ahayn macnaha kuwa cudurdaar la-aan jihaadka uga fadhiistay lama ma sinna iyo walmujaahiduuna kuwa jihaadaya fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya wa anfusihim nafahoodaba fadala allaahu ilaahay waxa uu ka fadlay oo uu siiyeyna almujaahidiina fadala waxaa la dhansiiyey macnaha acطaa ficilkana ficil kale macnihii haddii la cabsiiyo waxa uu gudanayaa macnuhuu lahaa iyo macno kaloo zaa'ida oo ka ficilka kale la cabsiiye ah marka fadala waa bimacnaa acطaa macnaha markaa wuxuu noqonayaa ilaahay wau sarraysiiye waanu siiyey darajuu kor uu qaaday waxaanu siiyey darajada fadala allah ilaahay waa sarraysiiye waanu siiyey almujaahidiina kuwa jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya iyo wa anfusihim nafahoodaba ku jihaadaya cala alqaacidiina kuwa fadhiyay jihaadka ka fadhiistay waxa uu ka sarraysiiyey oo uu siiyey darajatan darajo waa mafcuulkii labaad ilan fadalada bimacnaa actaa marka la yidhaahdo laba mafcuul bay qaadanaysaa oo ka hore mujaahidiinta uu yahay ka labaadna darajatanta allah waxau ihi wa kullan mid wal oo labadan qolo ka mid ah kuwa ka fadhiista iyo kuwa u baxayba wacad allah ilaahay waxa uu yaboohay alxusnaatii wanaagga badnayd oo jannada ah labada qoloba waa guulaysanayaan way se kala sarreeyaan allah waxau ihi wafadala allah ilaahay waxa uu ka sarraysiiyey oo uu siiyey almujaahidiina kuwa jihaadaya cala alqaacidiina kuwa jihaadka ka fadhiistay ajraa abaal buu ka sarraysiiye oo uu siiyey abaalkaas oo cadiiman weyn ka bedel ajranta darajaatin buu ka sarraysiiyey oo uu siiyey darajooyin darajooyinkaasoo minhu alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa makfiratan dembi dhaaf iyo wa raxmatan naxariis wa kaana allah ilaahayna waxa uu haadayahayna ahaana doonaa weligiibana ahaa waa istimraariyo kaana hamoodin khabaru kaana oo tegay ficil maadi ee waxay faa'iidaysaa xagga alle markay gasho bimacna alistimraar wadawaam weligiina ahaa ahaana doona yahayna wa kaana allah allah waxa uu ahaaday kafuuraa kii dembi dhaafis badan raximan ee addoommadiisa u naxariis badan haadihi alaayaat waxaa ku sugan ugu horeyn wujuubu tahabuti fi lxukmi cala annaas laa siyama fi ljihaad inay waajib tahay in laga fiirsado oon lagu degdegin xukumka dadka gaar ahaan marka dagaalka iyo jihaadka lagu jiro oo alla waxa uu yidhi idaa darabtum fii sabiili اllahi fatabayanuu war iska hubsada walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina ruuxa idin salaamana mumin ma tiid ha ku odhanina waxay aayaddani ku soo degtay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu diray ciidan gaadmo ah ayaa u diray ciidankaas ayaa waxaa ka soo horbaxay nin muslim ah oo xayn adhya wato oo adhigiisii iska raacanaya oo iska eegaya dabadeed mar alle markay ku soo baxeen ayuu yihi assalaamu calaykum dabadeed saxaabadii dib bay uga joogsadeen ilan salaantu waa afgarashada iyo shicaarka lagu yaqaano muuminiinta mar hadduu yidhi assalaamu calaykum dib bay u joogsadeen laakiin nin saxaabadii ka mid a oo horena ninkan ay wax u dhex mareen ayaa ku dhaqaaqay oo qoorta ka gooyay xayntii adhig ahaydna ka haystay markaasay soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili اllahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina tabtaguuna carada alxayaati اddunya facinda allahi magaanimu kaiira sababtuna waxay ahayd ninkan gaalnimay ku ogaayeen islaamnimadiisana may ogeyn manuu ashahaadan iyagoo maqlaya assalaamu calaykum tanna waxay moodeen inuu dhiiggiis un ku dhowrayo isleeyaan lagu dilin marka taa iyagoo moodaya ayaa saxaabigaas uu ku dhaqaaqo uu dilay aayaddan aana kusoo degtay halkaa waxaa laga qaadanayaa shacaa'irta muslimiinta qofka muujiya adiga uurkiisa laguma diran iyo qalbigiisa eh inaad wuxuu muujisto qofka kula dhaqanto oonad o dhan waa murtad ama wuu gaalooba anaa garanaya maxaad u garanaysaa ma qalbigiisaad jeexday xadiidkii bukhaariga ku sugnaa xadiidu usaama waa xadiid mudan in lagu cibro qaato nebigu intuu diray ciidankayo jihaada u diray ayaa colkii markay isheleen ee dagaalkii ay gacmaha iskula tegeen ayaa nin gaaladii ka mid ah ayaa muslimiinta dhibaato weyn u geystayoo nin toogsan buu ahaayo meeshuu la eegtaba waranka la helayo oo yacni waxa weeyaan wuxuu ahaa nin dhibaato badan gaadhsiiye muslimiinta ninkaa gaalkii ninkii gaalka ahaa ayaa usaamo iyo nin kaloo ansaari ah ayaa intay gaadeen la dul yimid seeftii mar alla markuu gaalkii seefta dhalaalkeedii arkay ayuu yihi laa ilaaha ila allah kii ansaariga ahaa dib buu uga joogsaday usaamana wuu raaciyo waxa weeyaan kow buu kaga siiyey markii lasoo noqdaa nebiga loo sheegay sala allahu calayhi wasalam rasuulku usaamo waxa uu ku yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah usaamow ma laa ilaaha ila allahu intuu yidhi dabadeed ayaa dishay fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah idaa jaaat yowma alqiyaama oo sideed ka yeelaysaa laa ilaaha ila allahu oo socotaa qiyaamaha markay timaado maxaad ku jawaabi suu yihi yaa rasuula allahi qaalaha mutacawida rasuulkii allow wuxuu u yidhi gaashaan unbuu ka dhiganaya oo dhiiggiisuu ku dhowrayay rasuulku waxa uu ku celiyey aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah ma isagoo ashahaatay ayaa dishay sideed qiyaamaha laa ilaaha ila allahu ka yeeli riwaayo kale waxay ahayd afalaa shaqaqta can qalbi oo miyaad uurkiisa iyo qalbigiisa jeexdi si aad u ogaato ma ka runbaa mise waa ka been macnaha waa nooc tacjiis iyo cagsigelin ah xataa haddaad jeexdo miyaad ogaan kartaa adigu qofka ujeeddadiisa ma ogaan kartid laakiin macnuhu waxa uu yahay uun adigu ma uurkiisaad jeexday sideed u leedahay wuu isku ilaalinayay haddaba laa ilaaha ila allahu kii goobta dagaalka joogay ee muslimiinta gaagaabiyey ee gam ka siiyey hadday ilaalisay miyaanay ilaalinayn ka ku dhashay ee ku dhaqmay ee ku dhistay ee ku taagan ee tukanaya ee safka hore ku jira waa ayaandara maanta kuwa jihaadka sheeganaya laa ilaaha ila allaahudii kaa daqiiqada ka hor gaalka ahaa ilaalisay waxay u diideen inay ilaaliso kii ku ciroobay cibaadada ilaahay ee laa ilaaha ila allahu ku dhashay ee ku dhaqnaa oo ilahay may waa murtad oo maxaad ku ogaatay inuu murtad yahay yani waa dariiqa khawaarijta aayaadkan waxaa ku sugan fadlu ljihaadi fii sabiili اllah wa tafdiil اllahi lilmujaahidiina cala alqaacidiina ajra cadiima ilaahay dartii in loo dagaalamo fadliga iyo faa'iidada ay leedahay iyo mujaahidiinta in laga fadilay kuwa ka fadhiistay jihaadka laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina markay soo degtay wاlmujaahiduuna fii sabiili اllaah aayaddaasi markay soo degtay hayru ulidarari kumay jirin marka hore waxaa soo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina wاlmujaahiduuna fii sabiili اllah jihaadka kuwa ka fadhiyeen u bixin iyo kuwa u baxay ma sinna cabdillaahi bnu ummi maktuum oo indhoolo ahaa saxaabigaasaa rasuulka u yimid markaasaa waxau yihi rasuulkii allow aayaadkanaa jihaadka iyo fadligiisa ku soo degay waanadi aragtaa sidaan ahay iyo indhoolaha aan ahay aanan socon karin markaasaa waxaa ku soo degtay ibnu ummi maktuum sababtiisa hayru ulidarari maxaa laga soo reebay kuwii la kala fadilay kuwa aan dhibaatada u saaxiibka ahayn ayaa laga fadilayaa mujaahidiinta maxaa meesha ku jira laakiin kuwa asxaabu darar dhibaatadu ay ku dhacday iyagu kuma jiraane mujaahidiintay la darajo yihiin oo ilaahay waa ka yidhi laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xaraj kii indhoolaha ahaa dembi kama saara hadduu jihaadka u bixi waayo kuma dembaabayo kii laangadhaha ahaa ama curyaanka ah hadduu u bixi waayo dembi kama saara kii bukay dembi kama saara waa laga soo reebay marka dadka cudurdaarka uu jihaadka ka reebay iyagoo jecel waxay la ajar yihiin kuwaa jihaadka u baxay oo rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxau yihi kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi anas markuu ghaswadii tabuuk ka soo noqday nebigu ee madiine ay usoo dhowaadeen ayaa rasuulku waxa uu yidhi ina bilmadiinati aqwaama maa sirtum masiiran walaa qaطactum waadiyan ilaa kaanuu macakum wa fii riwaayati ilaa sharakuukum fi ljri wuxuu yihi waryaadaheen maydaan socon masaafo ama meel la socdo togna kamaydaan tallaabin oo kamaydaan gudbin meel maydaan marin ilaa haddaad marteense waxa madiino jooga rag raga oo meeshaad martaan iyo togaad ka tallowdaan iyo tallaabadaad qaadaanba idinla socday xagga niyadda riwaayada kale waxay ahayd sharakuukum fi ljri abaalka idinla wadaagaya oo idinla mid ku ahaa markaasaa waxay idhahdeen yaa rasuula allah wahum bilmadiina ma iyagoo madiine jooga ayaa ragga iyaga halkaa tegay ay nala mid yihiin rasuulku waxau yihi wahum bilmadiina xabasahum alcudru haa iyagoo madiine jooga ayay idinla ajar yihiin cudurdaar baa idinka reebay marka niyada wanaagsani qofka waxay gaadhsiinaysaa heerka uu gaadhay kii camal falay ee ficilka sameeyey marka calaa kullin yacni kuwa la kala fadilayaa waa kuwii cudurdaar la-aan uga fadhiistay jihaadka laakiin ahlu darar cudurdaarka kuwii u fadhiyeen niyadoodu ay la socotay waa la ajar iyo abaal culimada qaarna waxay idhahdeen maye la ajar maahee ajar way leeyihiin laakiin mujaahidiintaa ka sarreeya aayadda waxa ilaahay ku tilmaamay fadala allahu lmujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja buu halkaa yidhi haddana allah waxa uu yidhi wafadala allahu lmujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima darajaatin markaa culimada leh marna mujaahidiinta lama gaadhayo o iyagaa ka sarreeya waxay leeyihiin daraja waxaa loo jeedaa kuwa cudurdaarka uga fadhiistay oo macnaha kuwa asxaabu darar ee jihaadkii cudurdaarka uga hadhay waxa mujaahidiintu ay ka sarreeyaan daraja darajaatin lama odhan darajooyin badan ee daraja baa layidhi marka waa kuwe kuwaas waa ahlul acdaarkii cudurdaarka lahaa iyo mujaahidiintii laakiin kuwii bilaa cudurdaarka ahaana waxaa la yidhi cala alqaacidiina ajran cadiima darajaat markaa darajaadka iyo ujuurta badani waa kuwii cudurdaar la-aan jihaadka uga hadhay laakiin dhammaantood maxay ka siman yihiin ku cudurdaar liya ku aan lahaynba wa kullan wacada allaahu lxusnaa ka u baxay iyo ka aan u bixinba jannaa alla u yaboohay halkaa culimmadu waxay ka daliishadaan wa kullan wacada allaahu lxusnaa inuu jihaadku fardu kifaayayihi unu fardu cayn ahayn waayo waxay yidhaahdeen wa kullan wacada allaahu lxusnaa labada qoloba waa ahlulwacdi macnaha labada qoloba wanaag baa loo yaboohay haba kala sarreeyaane hadduu fardu cayn noqon lahaana qolana waxay noqon lahayd ahlulwaciid ilan fardu cayn bay ka tegeen qolana waxay noqon lahayd ahlulwacdi ilan fardu cayn qofka ka taga ma ahlulwacdi ba mise waa ahlulwaciid waa xagga goodiga marka xagga waciidka iyo goodiga yeelan lahaayeen hadduu fardu cayn ku yahay laakiin maadaama uu fardu kifaayo yahay kulligood waa ahlulwacdi haba kala sarreeyaane waxaa kaloo aayaadkan ku sugan altaxdiiru min alqucuudi can iljihaadi ligayri cudrin sharci waxaa la ysaga digay in jihaadka laga fadhiisto cudurdaar la-aan asxaabu alacdaari sharciya lahum maa lahum lahum ma lilmujaahidiina min alujuuri wahawaab kuwa cudurdaarka uga hadhay iyagoo niyadda ka jecel waxay leeyihiin waxay mujaahidiintu leeyihiin oo abaalmarin iyo ajar ah yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow idaa darabtum markaad socotaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa markaad u socotaysaan ee jihaad aad u baxdaan fatabayanuu wax iska hubsada oo walaa taquuluu ha ku odhanina liman alqaa ruuxa idinku soo tuura ilayku idinka assalaama salaante idin salaama lasta maad ahaanin ha ku odhanina mu'minan mu'min tabtaguuna xaal aad doonaysaan carada alxayaati dunyaa nolosha adduunyada dheefteeda liidata nolosha adduunya carad waxaa loo yidhi caradku waa maa yacridu wayazuul waa waxa soo dariyayeen daa'imayne markaaba baaba-aya marka sidaa ha yeelina waxaana ku jirta damu raqbati fi dunya cayda la caayo adduunyada in lagu tacalluqo oo waxa weeyaan la jeclaysto fa cinda allah ilaahay agtiisa waxaa aatay maqaanimu haniimooyin kahiiratun fara badan ilaahay agtiisa maqaanim fara badan ayaa ah iyo khayr iyo ajar badane waxa weeyaan taa ha yeelina kadalika kuntum min qablu alla waxau yihi kadalik sidaas kadalika sida kaasi ahaa waa kan aad ku leedihiin lasta muuminin ee aad disheen kadalik kaasi siduu ahaa oo kale ayaa kuntum ahaan jirteen min qablu hore oo markii hore idinkuba islaamka awalkiisii idinkaoo iska ducafo ah oo markaasun islaamka afka ka muujistay dee waxba laydinma baarhbaari jirine waxaa muujisataan unbaa laydinkula mucaamaloon jiray marka idinkuna ku cibro qaata waxaa soo marteen oo sidaasaad ahaan jirteene ha ku degdegine daaya kadalika sidaas oo kalea kuntum ahaan jirteen idinkuba min qablu hore oo famana allaahu dabeed ilaahay wuxuu idinku galladaystay calaykum korkiina ee biliimaan iimaankaa muuqdee daahirkaee qawigaa ayaa rabbi idinku galladaystay marka dee ninkan iyo ragga la midkii waxay ku jiraan marxaladaad soo marteen mid lamida ee daaya oo xaaladiinii hore xasuusta halkaana waxaa ku jirta inuu ruuxu wuxuu soo maray xasuusto ku cibro qaatoo ku waantoobo ha noqonuun yacni waxa weeyaan ibnulyowm kolba maalinta uu joogo qof la caqli ah waxaad soo martay dib u eeg oo ku waantow fatabayanuu hubsada ina allaha alle kaana waxau ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiira kii xogogaal u ah laa yastawii masina alqaaciduuna kuwii ka fadhiyey jihaadka min almu'miniina oo mu'miniinta ka mid ah mu'miniinta jihaadka ka fadhiisatay oo hayru ulidarari dhibaatada kuwa u saaxiibkaa aan ahayn marka cadamulistiwaha kuwa laleeyahay masina waa ayo waa kuwaan ahlu dararka ahayn meesha maxaa ka baxay dee asxaabu darar kuwa dhibaatadu ku dhacdeen bixi karayn ee ama indhoolaha ama curyaanka ama buka iyagu iyagoon bixin bay ajarkii leeyihiin laakiin kuwa laga fadilaya ee loo socdaa waa hayru ulidarar cudurdaar la-aan kuwa uga fadhiistay jihaadka laa yastawii masina alqaaciduuna kuwii jihaadka ka fadhiya oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah kuwa jihaadka ka fadhiya oo hayru ulidarari dhibaatada kuwa u saaxiibka ah aan ahayn macnaha kuwii jihaadka ka fadhiistay dhibaato la-aan iyo cudurdaar la-aan masina kuwaas iyo wlmujaahiduuna kuwa jihaadaya ee fii sabiili اllah ilaahay jidkiisa ku jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya waanfusihim nafahooda fadala allahu ilaahay waxa uu ka sarraysiiyey oo uu siiyey almujaahidiina kuwa jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya waanfusihim nafahoodaba cala alqaacidiina kuwa jihaadka ka fadhiya wuxuu alle ka sarraysiiyey oo uu siiyey darajatan darajo sida saxda ah waataynu hore usoo sheegnay darajatanna inay qola ku fasirtay kuwa qaacidiinta ee ahlu dararka ee cudurdaarka leh darajaatin iyo makfirada iyo ajarka badanna kuwaan cudurdaarka lahayn laakiin sida saxda ah waa isku mid eh darajatanna waa jinsu darajaad uun oo macnaha yacni cala alqaacidiina daraja iyo darajaatin waxaa loo jeedaa uun kuwii cudurdaar la-aan uga fadhiistay jihaadka oo qoladaasunbay aayaddu ka wada warramaysaa waayo kuwa cudurdaarka leh waxaa lagaga saaray hayru ulidarari cabdillaahi bnu ummi maktuum iyo raggii la midka ahaa marka fadala allahu ilaahay waa ka sarraysiiyey almujaahidiina mujaahidiinta jihaadaya o biamwaalihim wa anfusihim xoolahooda iyo nafahoodaba ku jihaadaya cala alqaacidiina kuwa jihaadka ka fadhiistay waxa mujaahidiinta ilaahay ka sarraysiiyey oo uu siiyey darajatan darajo bimacnaa darajaad unbay noqonaysaa wa kullan mid wal oo labadan qolo ka mid ah mujaahidiinta iyo qaacidiintaba wacada allah ilaahay waxa uu yaboohay alxusnaa tii wanaagga badnayd oo janno ah wa fadala allah ilaahay waa fadilay almujaahidiina kuwa mujaahidiinta ee jihaadaya cala alqaacidiina kuwa fadhiyae jihaadka ka fadhiistay ayaa ilaahay ka fadilay ka sarraysiiye oo uu siiyey ajran abaal abaalkaas oo cadiiman weyn ajarka ka bedel darajaatin buu ilaahay ka sarraysiiye uu siiyey darajooyin darajooyinkaasoo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa makfiratan dembi dhaaf iyo wa raxmatan naxariis wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaadayahayna weligiina ahaa hafuuran kii dembi dhaafis badan raxiimana naxariis badan ina aladiina twafaahum اlmalaa'ikatu ظaalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi اlard allah waxa u yihi ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanayso ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanayso almalaa'ikatu malaa'igtu daalimii anfusihim xaal ay yihiin nafahooda kuwa dulmiyey oo dembaabay qaaluu waxay ku odhanayaan malaa'igtu fiima kuntum war maxaa ku sugnaydeen xaalkiinu sidee ahaa qaaluu waxay odhanayaan kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa la daciifsaday oo la dulaysto gaala haysato oo fil ardi arlada lagu daciifsadaanu ahayn bay odhanayaan qaaluu waxay ku odhanayaan malaa'igtu alam takun miyaanay ahayn ardullah ilaahay arladiisu waasicatan tii ballaadhan oo fatuhaajiruu dabeed aad u hijrootaan fiiha arlada dhexdeeda dhulka alla waasac miyaanu ahayn maad u hijrootaan alla waxau ihi fa ulaaik kuwaas iyagoo hijroon kara gaalo ka hijroon waayey ma'waahum hoygoodu jahanamu jahannamo weeyaan oo wasaa'ad way xumaatay hiya jahanamina masiiran ay marjican wama'aaban meel loo noqday iyadaa u xumaatay almaqsuusu bidami hiya oo jahanamo ah ila almustadcafiina culimada qaar waxay ka dhigeen istitna mutasilahoo waxay ka soo reebeen fa ulaaika ma'waahum jahannamudan ma'waahum jahannam hoygoodu waa jahannamo kuwaas ila almustadcafiina mooyaane oo iyaga dee aan la cadaabay laakiin sida saxda ibnu cabaas iyo kayrkiiba ay rajaxeen istitnuhu waa munqaic ee maaha mutasil waayo mustadcafiintu marka horeba kuwaa may soo gelin oo kuma jiraan kuwaa la cadaabayo marka waxaad tidhaahdaa istinaa munqaicina waa bimacnaa laakine ila almustadcafiina laakina almustadcafiin ha yeeshee mu'miniinta la daciifsaday ee ducafada ah kuwaasoo min arijaali ragga ah ka sifee ama min arijaali xaal ay yihiin mustadcafiintu waayo ashani waa jinsiyo ma aha tii cahdiyada ahayd oo shay mucayan oo la garanayo mustadcafiintu kuma dhacayaan dad mucayan ah oo ashani ashii mucarifada ahayd ee cahdiyada ahayd ma aha oo wax mucayana sheegi mayso waa jinsiya oo maaha mucayane waxay ku dhacaysaa cid kasta oo wasfigaa iyo tilmaantaa leh taasina waxay keensanaysaa almustadcafiina isamka asha jinsiyadu ay gasho xagga macnaha inuu nakire ka yahay oo cumuum uu faa'iideynayo oo mucarafa ha ahaado tacriif ashu ha faa'iideyso laakiin macnihiisu maadaama uu caam yahay xagga macnuhuu nakire ka yahay macnaha nakirada marka la milicsado min arijaali waa laga sifaynayaa macnaha macrifada marka la milicsadee la eegana ilan ashu tacriif way faa'iideynaysaye min arijaali waa laga xaalaynaya marka min arijaali ama waxaa tidhaha xaal ay yihiin mustadcafiintu min arijaali ama mustadcafiinta oo min arijaali ah dee laqbadaanaad ku kala garanaysaa xaalka iyo nactiga ila almustadcafiina laakina almustadcafiin ha yeeshee kuwa la daciifsaday kuwaasoo min arijaali ragga ah iyo wanisaai haweenka iyo walwildaani caruurta oo laa yastatiicuuna aan karayn xiilatan xeelad iyo tab ay kaga baxsadaan gaalada oo walaa yahtaduuna aan ku hanoonayn sabiilan jid iyo waddo ay u hijroodaan dariiqna aan garanayn fa ulaaika kuwaasi casa allah ilaahay waxa uu xaqiiqe ku yahay an yacfuwa canhum inuu kuwaa iska saamaxuu cafiyo wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday cafuwan kii dhaafis badan hafuuran ee dembi dhaafis badan haadihi alaayaat labadan aayadood waxaa ku jira wujuubu lhijra cindamaa yuxaalu bayna alcabdi wa cibaadati waxaynu ogsoonahay addoonka alla wuxuu abuuray cibaado inuu ilaahay si xor ah oo xalaal ah u caabudo uga cabsoodo haddii addoonka waddan gaalo lagu dhibo oo uu si xora u cibaadaysan kari waayo dee waxaa ku waajibaysaa inuu isaga hijroodo halkaa uu ku cibaadaysan kari waayo oo uu u hijroodo meeluu ilaahay si xora ugu caabudi karo waxaa kaloo ku sugan tarkulhijra maca alqudrati calayha wa qiyaami lmuqtadi laha min alkabaa'ir alatii yastaxiqu lmar'u bisababiha alcadaab in lam yudriku cafw llah hijrada in laga tagoo laga hijroon waayo waddanka gaalada iyadoo ruuxuu awoodi karo inuu ka hijroodo sababtii hijrada keensan lahaydna ay taagan tahay oo diintiisii iyo shacaa'irtii diintiisa uu muujisan kari laayahay haddii uu waxa weeyaan hijroon waayo hijro la-aantaasi isagoo kara sababtii hijraduna ay taagan tahay taasi waxay yacni dhaxal siinaysaa cuquubo iyo cadaab inuu muto haddaan ilaahay saamixin macnaha wuxuu noqonayaa qof sameeye kabiira min kabaa'ir dunuub ahlulkabaa'irkuna dee waa min ahli lwaciid goodigay ehel u yihiin oo in shaaa cafaa canhum wain shaaa cadabahum oo fa ulaa'ika ma'waahum jahannam maaha takfiir iyo inay gaaloobeen laakiin waa waciid iyo goodi oo haddaan ilaahay cafin cadaab bay ku mudan karaan weeyi ku sawaari maayaan oo dee waxay galeen marka laga gooyo jannay ku dambaynayaan ilan muwaxidiin bay ahayna gaalo may ahayn waxaa kaloo aayaadkan ku sugan asxaabu alacdaad kamaa saqata canhum waajibu ljihaad saqata canhum waajibu lhijra dadka cudurdaarka leh sidii waajibka jihaadkuba uga dhacay ayaa waajibka hijraduna uga dhacay oo ila almustadcafiina loo yidhi haddaba aayaddan sababu nusuulkeeda xadiis saxiixu fi lbukhaari ayaa ku soo arooro cikrima uu ka warinaya ibnu cabaas oo cabdullaahi ibnu cabaas waxa uu yidhi kuntu ana wa ummii min almustadcafiin almadkuuriina fi laaya wuxuu ibnu cabaas yidhi anigiiyo hooyaday waxaanu ka mid ahayn kuwa la daciifsadee aayaddan lagu sheegay waayo wuxuu yidhi aniguna wiildaantan ka mid aha carruurta hooyadayna min annisaa markaa kunaa min almustadcafiin waxa uu yihi markaa ibnu cabaas waxoogaa ghaswadii beder wax yar ka hor kaana hunaaka unaasun fii maka lam yuhaajiruu walaysa lahum cudrun waxaa maka joogay dad muslimiin ah oo aan maka ka hijroon ilan markaa maka in laga hijroodaa waajib ba ahayd oo daaru kufri ba ahayd intii aan la furan markaa waxaa jiray buu yidhi dad maka joogo oo iyagoo hijroon karayo on cudurdaar lahayn haddana aan ka hijroon maka oo maka iska joogay oo weliba ku darsaday markay gaaladu dagaalkii nebi moxamed iyo asxaabtiisa usoo baxeen beder soo raacay iyagoo higilkooda iyo waxa weeyaan tiradooda badinaya markaa waxaa dhacday buu yidhi dee gaalada iyo muslimiintii markay islaynayeen leebka xagga muslimiinta laga soo gano ayaa waxa uu ku dhacayay kuwa muslimiinta ee gaalada la socda mid ka mid ah markaasuu dhimanayay sida muuqata iyagu nebigiiyo asxaabtiisa lama dagaalamayaan laakiin way iska soo raaceen oo higilkay badiyeen markaa waxaa dhacday ilan waa goob dagaale leebka muslimiinta laga soo tuuraa xaggooda dee kuwo kaloo muslimiina inuu ku dhaco markaasaa muslimiintii ay yidhahdeen qatalnaa ikhwaanana walaalada ayaa nulayno onu dilay fanasalat hadihi alaaya markaase aayaddani soo degtay caddaynaysa kuwaa halkaa lagu dilay inay daalimin yihiin markii lagu canaantay fiima kuntumna waxay yidhahdeen ducafaanu ahay waxaa la tilmaamay cudurdaarkoodaasi sax inaanu ahay oo waxaa la yidhi alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha miyaa isaga baxdaan fa ulaa'ika maawaahum jahannamu wasaa'at masiira marka waciidkaa iyo goodigaa adag wuxuu ku soo arooray kuwaa muslimiinta ahaa ee maka iska joogay ee iyagoo awoodi kara hijrada hijroon waayey ayaa goodigaasi ku soo arooray adag waana ahlulwaciid oo dee waa taxta almashii'a waxaa halkaa laga qaadanayaa hijrada maka waxay waajib ahayd qabla alfatxi intaan la furan markii la furtay dee laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniya hijradii maki waa dhammaatay laakiin waxaa baaqiya ilaa qiyaamahoon dhammaan muslimku meeluu joogaba waddanka gaalada inuu ka hijroodo oo waddanka islaamka ee ilaahay si xora uu ugu caabudi karo inuu u hijroodo taasi waa baaqi oo may dhammaan maantana ayaan darradaynu ku noolnahay waxa weeye dadkii muslimiintaha inay u sunsumayaan ay u kala dheeraynayaan waddamadii gaalada oo gaalaaba loo hijroonaya halkii looga soo hijroon lahaa dee waxa ku dhacayana wayna ka arkana jimcihii dhawaa wixii ku dhacay ayaa tusaale inoogu filan kuwii ku dhintay allah u naxariisto kuwa ku dhaawacmayna caafimaad sareecan allaha siiyo laakiin waa arrin aad ka damqanayso waajibkuna uu ahaa inay isaga soo hijroodaan oo gaalo dalkooda aanay degaanba ka dhigan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man jaamaca almushrika wa sakana macah fa inahu milu ninka gaalka la dega ee degaankiisa degaan ka dhigtee ka durki waayaa la mid buu yahay waa waciid iyo goodi adag waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam ana bariء miman aqaama bayna adhuri اlmushrikiin laa tataraa'a naaraahumaa waxaan beri ka ahay oo dayro iga ah ninka ku nagaada gaalada dhexdoodee dal iyo degaanka dhigta labadooda dab isma arkaan oo isuma baxaan ayaa nebigu yihi salى اllahu alayh wasalam waxa uu tilmaamayaa sida muslim iyo gaal u kala fog yihiin diin ahaan iyo degaan ahaanba dee marka ilaahayba kuma badin oo dal muslin maad waayine maxaad kaga ordi waxa dhibaatadayna dhexalsiisana waynu arkanaa maanta waddan gaale in la dego alwalaa walbaraa baa meesha ka baxay ubadkeena iyo dhalinyarteena iyo carruurta ka imanaysa iyo dumarka iyo dadka jooga bal u fiirsada fawaariqdii u dhexaysay muslimiinta iyo gaaladu way yaraatay oo qofkii qofkan gaalka ah wax badani bayna udhexeeyaan uma arko saaxiibkii buu arkaa wuu jeclaanayaa wuu la soconayaa yacni labadii qof isku mid baabad moodaa bal qaarkood waxaa laga yaabaa markay halkaa ku koraan inay gaalkaa ka jeclaadaan muslimka waayo dee waa indhihiisu waxay arkaan un ilmaha yare uu ku ababo calaa kullin culimmadu waxay isku waafaqeen laba shardi haddii la helo inay hijradu waajib tahay oo waddan gaal in la degaa ay xaaraan tahay ruuxa isagoo labadaa shardi ay meesha taagan yihiin khilaafo ee degana wuxuu noqonayaa min ahli lkabaa'ir kuwa waciidkaa iyo goodigaasi u yaallo waa taxta almashiica ilaahay baa siduu doono ka yeelaya laakiin waa loo baqayaa labada shardi waxaa weeye kow cadamu tamakuni min idhaari shacaa'ir iddiin ruuxa hadday u suurtoobi weydo waddan gaale isagoo jooga astaamihii iyo shacaa'irtii diintiisa si xor ah inuu u muujiyo oo astaamihii diinta iyo cibaadaadkii ma muujisan karayo waa kow laba alqudratu cala alhijra waanu awoodaa waddankaa inuu isaga hijrood uu ka tago ilaa haddii kale wuxuu noqonayaa ila almustadcafiin haddaanu ruuxu tab iyo xeelo toona aanu garanayno aanu awoodi karayn labadaa shardi haddii la helo oo diintaadiina awood anaad u lahayn aada ku muujisato inaad isaga baxdana waddanka aada karayso waxaa kugu waajibtay inaad ka baxdo oo aanad joogin haddii aad joogtana anta min ahli lkabaa'ir ahlulwaciidka fa ulaa'ika maawaahum jahannam ayaa tahay ilaahay mashiicadiisa aanad ka hoos jirtaayo dee siduu doonuu kaa yeelaya laakiin waxaa tahay qof loo baqayo ahlulkabaa'ir ah alla waxa u yihi ina aladiina tawafaahum lmalaa'ika almalaa'ika waa la jamciyey waxaana nafta qaada malakulmowti qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum waxaase halkan loo jamciyey waa malakulmowti wa acwaanuhu waa malagii loo wakaashay nafaha inuu qaado iyo kalkaaliyayaashiisii kale caawinaya malaa'igta kale ahayd ayaa loo jamciyey marka aayadda sidaynu sheegnay nimankii reer maka ee ka hijroon waayey kusoo degtay waxaanay caam yeelaysaa cid kastooy ku rumowdo macnahaasi uu ku xaqiiqoobo oo dee waddan gaalo joogo oo ka hijroon waaya isagoo karaya diintiisiina aan daahirin karayn ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanaysa almalaaikatu malaaigtu daalimii anfusihim xaal ay ahaadeen nafahoodii kuwa dulmiyaya qaaluu waxay ku odhanayaan malaa'igtu fiima maxaad kuntum ahaydeen maxaa ku sugnaydeen qaaluu waxay odhanayaan kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa la daciifsado oo fil ardi arada dhexdeeda lagu daciifsado qaaluu waxay ku odhanayaan malaa'igtu alam takun miyaanay ahayn ardullaahi ilaahay arladiisu waasicatan mid ballaadhan oo fatuhaajiruu dabeed aad u hijrootaan fiiha arlada dhexdeeda fa ulaa'ika kuwaasi maawaahum hoygoodu jahannamu jahannama weeyaan oo saacad way xumaatay hiya jahannamina masiiran meel loo noqdo almaqsuusu bidami hiya ay jahannam ila almustadcafiina mooyaane haddii itisaal laga dhigo ama ila almustadcafiina laakina almustadcafiin haddii istinaha munqatic laga dhigo laakina almustadcafiina ha yeeshee kuwa la daciifsaday oo min arijaali ragga ah kuwa la daciifsaday oo min arijaali ragga ah iyo wanisaai haweenka iyo walwildaani caruurta kuwaasoo laa yastaiicuuna sifatun bacda sifa jumladana sifo labaad ka dhig kuwaasoo laa yastaiicuuna aan karayn xiilatan tab iyo xeelada ay kaga baxsadaan gaalada oo walaa yahtaduuna aan kuna hanoonayn oon garanayn sabiila wadda ay u hijroodaanna aan garanayn fa ulaa'ika kuwaasi casa allaah ilaahay waxa uu xaqiiqa ku yahay casaa min allaahi muujiba waa wax dhacayoon baaqanayn fa ulaaika kuwaasi casa allah ilaahay waxau xaqiiqe ku yahoo dhab ah an yacfuwa inuu cafinayo canhum iyaga wa kaana allah ilaahay waxau ahaaday cafuwa kii saamaxaad iyo dhaafid badan gafuuran ee dembi dhaafis badan